Kaamka daryeel waxa uu ka mid yahay kaamamka ku yaala magaalada Dooble ee gobolka Jubbada Hoose. Kaamkani ayaa dib u dejin lagu sameeyay dad ka soo barakacay qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Qaar ka mid ah bulshada danyarta ee ku nool kaamkaasi ayaa ka warbixiyay xaaladooda nololeed, iyagoona maamulka Jubbaland iyo hay'adaha samafalka ka codsaday in gargaar bini'aadanimo loo fidiyo.
kaamkan iyo eh, hay-adaha hadda in badan way yar istaageen Eh, si global hay-adda dhahayo marmar laf iyo wax bixisa way jiraan oo bilooyin badan iska maqnaadaan oo marna imaadaan Eh, way jiraan oo wax yar aan badnayn raashin ay ka helaan Eh, sida actis hay-adda ahayn ayadana marka sida baraka dadkii markaa cusub oo imaadaan kaamka ku soo cusub oo ay qoraan way jiraan oo ayada la dawa taagan laakiinse waa baahdooda aad ay weyn tahay labadaasna ma koobi karaan kaamka waxbarasho wax la yiraahdo ma haystaan Eh, hadda ka tag wayso uun dhanka daawada haddii la yiraahdo caafimaadka ayaa bilooyinka u horeeyana laga yaabaa oo markaa eh, markaa daawo qolo u keenan eh, kaamka dhexdiisa oo ka bixiyaan way jireen ayagana hadda bilooyinkan way goosteen oo marka ma imaadan daawo marka meel oo shan kilomitir afar kilomitir u jirta magaalada daawo u raadsadaan Eh, gabadha markay sida marka oo ay dilinto amba dhalma ay gaarto in marka dadka meesha joogaan hal taksi iskama bixin karaan Eh, isbitaalkana uma dhowe aad uga fogyahay marka waa dhibaato xoog lay ku haystaan dhanka caafimaadka nafteeda ay ku jirtaa marka hay-adaha samafalka waxaa baaga u jeedinaya in marka dadka il gaar ay ku hayaan oo loo soo markaa baahdooda zaaid u bada- u badatay marka in loo soo gargaaro markaa eh, caawinaad fiican ay ka helaan magacayda binto cismaan deerow halka aan kasoo barakacnay waa gooshaan kasoo barakacay oo meel ka fiingala dhahaan kasoo barakacay marka dhib baa meeshaan i keenay gaajaa i keentay rafaad baa i keenay marka meeshiina hadda ilaaha mahad lehee kaamka laba sanaan deganahaya laba sano ad waxaa marka aad soo kacdo inaad hunguri aad cunto aad qabe aad rumeyshato caleen aad dhanto raashin calooshaada aad u bogto ma rabtido raashinkiyaaba aan meelka soo saaran aan la'anahay gaajadaas aan ugu dhegan anaka magaaladan unbay shaqo loo jirsadaan shaqadiina waa la soo waaynaa marna waxaa la soo helaa marna waxaa la soo waaya waa qatooyda u badan